galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galaba talaadaha bisha disembarna ay tahay labaatan iyo afar sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaaad naga dhegaysanaysaanna waa lantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toos idinka imanayso stuudioganu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaac wararka maanta waxaa ugu waaweyn dadka wakhtiga fasaxa safraya ayaa looga digay inay ka digtoonaadaan khatarta dabab ka kacaya dalkan australia afartan iyo siddeedda saacadood ee soo socda saameyntii duufaantii tracy ay ku yeelatay magaalada darwin ayaa la xusayaa konton sano oo ka soo wareegatay dadka safraya ayaa lagu boorinayaa inay la socdaan wararkii u dambeeyey ee ku saabsan digniinaha dabka oo isbedelaya iyadoo xaraaraddu markaasi ay cirka isku shareeri doonto maalmaha soo socda sidaasna ay ku kordhi doono khatarta ah in dab uu ka qarxo goobo kala duwan arrintaas ayaa la saadaalinayaa baa layidhi inay dhacdo maalinta christmaska oo bishu tahay labaatan iyo shan iyo boxing dayga oo bishan december ay tahay labaatan iyo lixda gebi ahaanba gobolka victoria ayaa saamaynaya ayaa la yidhi khatarta dabka oo hadda kor loo qaaday iyadoo lagu tilmaamay in xaaladii dab ee ugu khatarta badnayd wixii ka dambeeyey labadii kun iyo sagaaliyo tobankii iyo labadii kun iyo labaatankii xagaagii loo bixiyey black summer hadda la geli doono ben carol oo ah ku-xigeenka premierka gobolka ayaa ugu baaqaya dadka gobolka degan inay digtoonaadaan lana socdaan digniinihii u dambeeyey dadka ayaa isugu soo baxaya ayaa layidhi magaalada darwin si si rasmiya loo xuso konton sano oo kasoo wareegatay dhibaatadii iyo burburkii ay geysatay duufaantii ugu darnay taariikhda australia soo marta duufaantaas oo tropical tracy loo bixiyey ayaa ku dhufatay magaalada darwin maalintii christmaska ahayd ee iyadoo halkaasi ku dishay lixdan iyo lix qof lix boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen wasaaradda gaadiidka gobolka new south wales ayaa soo dhoweysay go-aan ay gaareen urur shaqaaleedka taraamada tareenka iyo basaska oo ay ku joojiyeen ama ku baajiyeen shaqo joojin ay markaasi ballan qaadeen oo la xiriirta adeegyada tareemada magaalada sydney maalinta sanadka cusub go-aankan ayaa imanaya saacada uun ka hor iyadoo lagu waday in guddiga shaqada iyo shaqaaluhu ay dhageystaan muranka dhanka mushaarka oo u dhexeeya urur shaqaaleedka iyo dowladda leybarka ee gobolkaasi ra-iisul wasaare antony albanisi ayaa u mahadceliyey shaqaalaha adeegyada degdega iyo kuwa caafimaadka iyo ciidanka qalabka sida oo iyagu shaqaynaya maalmaha fasaxa ee christmaska si ay dadka kale u caawiyaan hogaamiyaha mucaaradka peter dutton ayaa isaguna fariinta ciidda christmaska waxa uu u isticmaalay inuu u dabaaldego waxa uu ku tilmaamay niyad wanaagga shacabka australia oo uu sheegay inay taas ahayd midda ay uga soo baxeen sanadkii lasoo dhaafay oo ahaa sanad adag dhanka cimiladana melbourne maanta waa cadceed soddon iyo saddex digrii bay gaaraysaa sydneyna sidoo kale waa cadceed iyo labaatan iyo shan halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayey lixdan iyo saddex senti oo doolarka maraykanka ah